Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ayaa maanta laba gaari oo deeqda u ah ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir, si gaar ah agaasimaha Waaxda Samafalka iyo Maareynta Masiibooyinka Gobolka, waxaana deeqdan daawada ah loogu talagalay in la gaarsiiyo goobaha daryeelka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala gobolka Banaadir. Cabdirashiid Maxamuud Xasan Agaasimaha guud ee Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay.
maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatankii bishii koowaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan dhex taagannahay kaydka hay-adda maareynta musiibooyinka wada aragtaan waxaan maanta ku wareejinaynaa gobolka banaadir anigoo ku hadlaya magaca hay-adda maareynta musiibooyinka ugu horeeyo guddoomiyaha hay-adda mudane maxamuud macalin iyo ku-xigeenkiisa iyo shaqaalahoo dhan waxaan maanta ku wareejinaynaa gobolka banaadir alaab nooga timi waddanka serbiya oo ahayd qalab een, caafimaad ama qalabkan loo yaqaan faradhaqa ama lagula tacaalo ee, nadaafadda loo isticmaalo nadaafadda ayaan maanta ku wareejinaynaa gobolka banaadir oo nagala joogo agaasime muxyidiin een, alaabtaas oo nooga timi saan hore u sheegay serbiya oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ah in ay ku dadaalaan nadaafadda maadaama ay degan yihiin meelo aad iyo aad ah, u dhib badan si ay uga hortaga ay ku ilaashadaan xaaladooda caafimaad iyo m c hjyada maadaama ay jiraan goobo badan oo m c hya ah oo ay ee, oo lagu service lagu qabto shacabka soomaaliyeed Muxuudiin Maxamuud Cabdulaahi agaasimaha samafalka iyo maareynta masiibooyinka gobolka Banaadir ayaa wasaaradda maareynta masiibooyinka uga mahadceliyey dawadan maanta ay ku wareejisay waxa uuna sheegay in la gaarsiin doono dadka loogu talagalay ee waxa ayna gobolka banaadir ku wareejiyeen ee, qayb ka mide ee, kaydka waxyaabihii yaallay ee, loogu talagalay in ee, looga qayb qaato ee, nadaafadda iyo iyo caafimaadka hajiinka looga qayb qaato gaar ahaan dadka ee, tabarta yar meelaha ay degan yihiin sida barakacayaasha iyo dadka hadda ay wax soo saameeyeen ee degmooyinka qaar kor yimid ee laga yaabo inay ku adag tahay waxyaabaha qaar inay helaan magaalada lagu joogi karo marka alaabtaas oo alaab kala duwan ah ee, dhammaanteedna alaab hajiina ay tahay nadaafad ay tahay ayaan ka guddoonnay hay-adda oo nagu wareejiyey cabdirashiid agaasime cabdirashiid iyo agaasimiye waxeedyada keeto la joogo ee, waxaan annakan insha allah ballan qaadaynaa ee, ka maamulka gobolka banaadir ahaan ee, in dadka mudan ee, tabaalaysan ee aanan awoodin inay wax badan oo ay wax ku qabsan lahaayeen ay ay suuq ka soo iibsadaan in dadkaas la gaarsiiyo insha allah sida ay u gaari karto